waxaad waxu bixinaysa in lagu dhaha waa deeqsi gacantiis ma gaadho laguma kala baxo waa hebelo waxa weeyaan wax walba uu ku bixiyaa khayrka waa loo ishaaraa dabeetana u bixiya intiina waa lagu yidhi waa lagu qadimay waxba maanta kuma yaallaan saa naarta loo qaadaya kii jihaadayey geesinimadii lagu siiyey aggeed xaggeed maraysay ilaahay diintaada nagu soo jihaaday waxba kama jiraan been baad sheegaysaa waxaad u jihaadaysaa in lagu idhaahdo waa sooma jeesti waa geesi ma soo laabto waa nin dhiiran raganimaa ninkaa ku idhil intiina waa lagu yidhi khalaas dabeetana waxba kuma yaallaan waa loo qaadaya naarta markaa qofku markuu cilmiga barto waa tallaabada koobaad maxaa ku xigaya camalkii markaasaa wuxuu leeyahay weliba tawbiikh su'aal adag baa lagu weydiinayaa oo lagugu canaananayo cilmigii aad heshay ee ilaahay kuu galladay waa fadliye waa qiimo fiicane xaggeed xaggaad marisay ma ku camal fashay hadday nacam noqoto haa su-aal kale haddan lagu weydiinayaa camalfalkaasi ma ilaahay dartii buu ka ahaa camalfalkaasi ilaahay dartii ma ka ahaa ikhlaas hadday haa noqotood ku baxdana tu kalaa ka dambaysa mutaabaca camalkaagu dariiqii rasuulka ma saarna dariiqii rasuulka ma hayey mutabic baad ahayd mise mubtadic baad ahayd haddaad taa ka baxdo ayaa laga yaabaa inaad guulaysato aad badbaado oo su-aashaa ka baxdo fara'sulcilmi cilmiga madaxiisu ama asalkiisu taqwa allahi waa alla ka cabsi xaqan ilaahay laga baqdo xaqa tuqaatihi alla ka cabsi dhaba in ilaahay laga baqdo walaysa ma aha bian yuqaala in lagu yidhaahdo laqad ra'asta halkaa hore intaynaan dhaafin wa qaala annaasu innaka qad calimta dadku ay ku yidhahdaan cilmi waad yeelatay dadku inay ku yidhaahdaan keliya dheg jalag looma siiyo dadku waxa badankoodu aanay kala saaraynin qofka cilmigale iyo qofka kale aad uma kala saaraan cidda qofka laga dhegaysta inuu cilmi le inaanu lahayn waa inay culimmadu u markhaati kacaan oo ay yidhaahdaan waad gaadhay xilligii cilmiga ee hore ugu soco oo ummadda u faa'iideey imaam maalik muxuu lahaa wuxuu yidhi lam ufti ila bacda an shahida lii sabcuuna min ahli اlcilmi annii ahlun liliftaa toddobaatan culimmada ka mida reer madiini maalintai ay igu duugeen ay ii markhaati fureen inaan ehel u ahay cilmi inaan faafiyo ayuun baan faafiyey markaa wuxuu sheekhu sii wadaa uu leeyahay cilmiga racsigiisa iyo madaxiisa iyo asalkiisu iyo guntiisu waxa weeye alla ka cabsi cilmigu ma aha sida cabdillaahi bni mascuud lahaa laysa alcilmu bikasrati اlxadiid wainama alcilmu khashyaة allah cilmiga xaqiiqiga waa maxay waa alla ka cabsiga waayo ilaahay baa wuxuu yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa wa mucaadala bimacnaa idaa wujida alkhashya wujida alcilm haddii qofka alla ka cabsi laga helo cilmina waa laga helay oo cilmigaa laga hela waa maxay cilmigaa laga hela waa maxay wuxuu gaadhay in ilaahay xaq u leeyahay in laga baqo sifooyinka ilaahay laga baqaa buu fahmay awoodda ilaahay buu gartay markaasuu ka baqday cid ka cilmi badan ma jirto haddii cilmiga uu dhammeeyey oo uu sii jeed iyo soo jeedba ku akhriyayo oo wax alle wixii la weydiiya uu garanaayo fii kulli fannin ase aanu alle ka baqanayn fa huwa jaahil muxuu jaahil ku yahay wuxuu jaahil ka yahay awoodda ilaahay iyo ilaahay ciqaabka uu hayo iyo ilaahay wanaagga uu hayo iyo awoodda ilaahay buu jaahil ka yahay jahli ka weyne ma jiro markaasuu lahaa imaam xasan albasri kafaa bikhashyaة اllaahi cilma wa kafaa biاliqtiraari bihi jahla ilaahoo lagu dagmo oo lagu dhiiranaado oo wuxuu kuu diideen la sameeyo waxa uu ku amrayna laga tago wax ka jahli badan ma jirto ilaahay oo laga baqdana cilmi ka badan ma jiro marka alla ka cabsiga ayaa cilmi oo dhan isu keenay qofku markuu cilmi batana ee dadka ugu cilmi badanyena maxaa laga raba in ugu camal bato sufyaan athawri baa wuxuu leeyahy alladii yafuuqu nnaasa cilman yenbagii an yafuuqa annaasa camala ka dadka ka cilmi batay waxaa laga rabaa inuu dadkana ka camal iyo cibaado iyo khayr bato cabdillahi bni mubaarak besna wuxuu leeyahy akaruhum cilman yenbagii an yakuuna akaruhum khawfan ka dadka ugu cilmiga badan ayaa la rabaa inuu ugu cabsi badan yahay sidaa ogeed markaa cilmiga la doonaya waa mid dhalinaya qalbiga alla ka cabsi gelinayo buuxinaya oo qofku markaa ilaahay uu weynaynayo allana uu qadarinayo imaam axmed calayh raxmatullah ayaa waxaa lagu yidhi inankiisaa ku yidhi cabdillaahi ibn alimaam axmed ayaa wuxuu ku yidhi macruufa alkarkhi ka waran waa nin saahida oo la yaqaano oo cilmiga zuhdiga aad ugu talax tegey markaasuu yihi kafaa bihi min rajul walle waa nin buu yidhi imaam axmed markaasuu yidhi waxaa la yidhaahdaa cilmigiisu mati mati ma foga cilmigiisu ma fogaa la yidhiye oo ma sii xeel dheere cilmigiisuye ka warran aabba buuri sidhi waa hal qasdu اlcilmi ilaa maa wasala ilayhi macruuf oo cilmigaba maxaa laga doonayaa waxaa laga doonayaa cilmiga wuxuu gaadhay macruuf alkarkhi oo ah maxay in ilaahay lagu xidhnaado oo la cibaadaysto oo adduunye laga saahido halka uu gaadhunbaa loo wada socdaa buu yidhi cilmiga ka maqan muxuu yihi marka cilmiga hadday laba u istaagto cilmiga suluukiga ah ee camaliga ah ayaa ka qiimo badan cilmi nadariya oo qalbiga engejiya oo jadal dhalaa waxaa ka qiimo badan cilmi camaliya suluukiya ood ilaahay loogu dhowaado sidaa ogeed markaa cilmiga ujeeddadiisu waxa weeye in ilaahay loogu dhowaado sufyaan athawri baa wuxuu leeyahy innamaa yutacallamu alcilm liyutaqaa bihi illaah cilmiga waxaa loo bartaaba in ilaahay lagaga baqdo markaa qofku waa haddii uu cilmi yeeshay oo aqoon yeesho oo diinta ilaahay barto waxaa laga yaabaa intaa in laegna inuu ku bixiyo camalka hatafa alcilmu bilcamal fain ajaaba waila irtaxal cilmigu wuxuu u yeedhaa camal haddii camalku yeebo uu soo yeelo oo camalna laga helo cilmigu uu raasukhaa haddii kale miyaa uu iska guuraa cilmigi waa la waayaya waayo wax wax iskhilaafayaba maxaa iskhilaafaya maxaa iskhilaafaya qowlkiisii iyo ficilkiisii waa kuu ibnuqayim lahaa caleyh raxmat ullah yadcu الnaasa bilisaani wayunafirahum bificaalih dadka wuxuu ugu yeedhaa afkiisa ficilkiisana uu ku eriyaa qowlkiisu wuxuu leeyahy u kaalaya ilaahay dariiqiisa ficilkiisuna wuxuu leeyahy war ha dhegaysanina dheg jala ha u siinina hadday ka dhab tahay isagaa samayn laha marka waxa weeyaan qofku waa inuu camal u bedelaa cilmiga xaqiiqina waa laka cabsiga wa afdalu sawbika alixsaanu laakin naraa sawba alisaa'ati qad labista labisku waa laba saynu hore u soo aragnay labiska macnawigaah oo alixsaan in la wanaajiyo iyo alla kacabsiga walibaasu taqwa daalika khayr laba labis baa jira hugan la xidhan yahay ee aynu cawradeena ku asturno aynu nimcada ilaahay ku muujinno aynu ku xaragoonno waa la rabaa yaa banii aadam qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw'aatikum wa riisha ibni aadamow waxaan idiin soo dejinnay labis cawradiinna astura iyo wa riisha midaa ku xaragootaan oo labiskii baa laba nooca mid aad cawradaad ku asturto oo meelahan guriga iyo agaarkaad ku joogjoogto iyo mid riisha oo aad golaha ku tagto lagu xaragoodo lagu baxo markaasuu ilaahay wuxuu ka dabageeyey walibaasu taqwa daalika khayr labiska alla kacabsigaa kaa ka qiimo badan hadday laba kuu istaagto kaad awoodda saaraysaa waa kii waa libaasu taqwa dadku maxay ku foogayeen iminka waa labiskan caadiga ah maxaad xidhataa kanima ku meedhanyey kanima kaawidaysan yahay laakiin qalbigu ma ku qaawanye qalbigu wax ma xidhanye alla ma ka baqanaya labiska qalbiga ka waran warba lagama hayo sidaa awgeed baa waxaa arkaynaa qalbiga ibni aadamku marna waa dher xidhanyi oo alla kacabsi buu ku quruxsan yahay oo waa xaragoonaya marna waa arradanyi muxuu ka arradan yahay alla kacabsi marka wuxuu uhi wa afdalu sawbika alixsaan mara la xidho ixsaanka iyo ilaahayoo subxaanahu wa tacaala sida dhabtaa loo caabudo ayaa ugu fadli badan laakiin naraa waxaanu aragnaa sawba alisaa'ati qad labista wiilkii buu la hadlaya wuxuu leeyahay labiskii xumaanta ayaad xidhatay muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa inuu tirtirsiyu yidhaahdo ficiladii xumaanta ayaad samaynaysaaye ka soo laabo oo nasteexadu mararba waxay keenaysaa in hadal qallafsan qofka lagu yidhaahdo waayo waxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay qaabka uu yeelo dhakhtarku dhakhtarku markuu dhayayo dhaymaha muxuu samaynaya boogta boogta waa ka dhijinaya uu damqaya markaasuu kaga cabaadinaya ujeeddada ujeedaana waa maxay inuu bogsado jaraasiimtu soo dhaafto marka wuxuu ilmihii ku leeyey naraa waxaanu aragnaa sawba alisaa'ati qad labista maradii xumaantaada xidhataye iska bixi oo marada wanaagga iyo ixsaanka xidho idaa maa lam yufidka alcilmu khayra ay idaa lam yufidka alcilmu khayra cilmigii aad baratay haddaanu khayr kuu faa'iidaynin fa khayrun minhu waxa kaaga khayr badan an low qad jahilta inaad jahli aad ku sugnaanto ama inaad jahli ku sugan tahay baa kuu dhaamilayd inaanu cilmiga waxuu kuu faa'iiday cilmiga sidaynu soo tilmaannay waxaa looga gol leeyahay in ilaahay lagu barto oo rasuulka sala allahu calay wasalam lagu barto oo dariiqa jannada lagu barto marka la bartana la raaco maanta haddaan dariiqa aqaano dariiqaa berbera loo mara haddaan aqaano iyo munacadafaadkiisa iyo gooladiisa iyo meelaha laga laabo iyo tuulooyinka haddaan midmid u aqaano ase aanan maraynba diyaarna aanan ahayn garashadaan garanayo dariiqaasi waxbay tari mayso qofkan cilmiga leh ee siraadulmustaqiimka yaqaana ase aan raacayn wuxuu ka dhigan yahay nin yaqaano oo le waddada waxaa tuuladeena ugu soo horaysaa waa heblaayo ta kale intaasoo kilomitir bay isu jiraan himadu ku mari laana ma laha wuxuu leeya yaa gaari karaaya way fog tahay marka waanu garanayaa laakiin maxaa ka maqan himadii iyo go-aankuu ku gaari la kanna waa maxay wuxuu yaqaanaa dariiqii toosnaa laakiin go-aankuu ku mari lahaa ee uu ku raaci lahaa ee uu ku gaari lahaa maqsuudka ayaa laga laayahay si awgood marka wuxuu leeyahay cilmigii aad baratay haddaanu waxba kuu soo kordhinin oo alla kacabsi aanu kuu soo kordhin maxabo ilaahay aanu kuu kordhin raallihaansho ilaahay aanu kuu kordhin waxaa kuu dhaami layd maxaa ku dhaamila an low qad jahilta inaad waxba garanayn waayo haddaanad waxba garanayn su-aashu kugu badan mayso cilmigiina xujo kugu noqon maayo waa lagu cudurdaaraya laakiin markan cilmigii baa ayaa kugu noqonaya xuja alqur'aanu xujatun laka aw calayk ama aduu kuu doodayaa ama adigu kugu doodayaayo adiguu kaa dhinac noqonaya wain alqaaka fahmuka fii mahaawin fahamkaagu hadduu kugu tuuro fii mahaawin haawiyo iyo meel daran hadduu kaa tuuro oo fahamkaagii ku dallago oo uu ku khaldo fa laytaka hooggaaga uma laytaka maa fahimta alla maanad fahmi la'ayn marnaba yaanad fahmin taasaa kuu dhaamin layd buu leey fahamka aad ilaahay diintiisa fahmayso aayaadka iyo axaadiistu mar wuu ku hanuuninaya oo dariiqa saxdaabuu cagta kuu saaraya oo rasuulka sala allahu alay waslam iyo saxaabadii iyo salafkii ayuu ku dabagelinaya markaasaa toobi dariiqaa la maray ayaad maraysaa waxay muteen baad mudanaysaa waa markee waa markaad dariiqoodii raacdo siday nusuusta u fahmeen aad u fahanto sidaa u qaateen aad u qaadato jiddiyadii iyo go-aankay ku qaateen aad ku qaadato dadaalkay ku qaateen aad ku qaadato hawadaada aad ka ilaaliso hawadaada inaad fahanka iyo hawadu ay iskaashadaan iska ilaalinaysa waayo waxaa la ogaaday naftu waxay jeceshahay iyadaa daliilu raadsata marka markaad diinta ilaahay fahmaysa maxaa la raba inaad iska xidho hawadaada iyo waxaad doonayso xadiidka laftiisiisaad u fahmaysaa iyo aayadda laakiin haddii hawadaadu soo gasho sidaad jeceshayba u fasiraysaa sidaad jeceshahay ayaa u fasiraysaayo deetana adigoo qalloocinaya nusuustii oo lagu jibaadhaya oo xaggaa u sii duwayuunbaa lagu arkaya waa sidee markaasaa odhanaysaa sidana way bannaan tahay amaba waa sida la yidhaahdee tactaqid uma tastadil wixii waad aaminaysaa markaad aamintaad daliilu raadsanaysa saxna maaha maxaa saxa an tastadila uma tactaqid inaad marka hore daliil raadiso daliilku wuxuu ku tusaabaad caqiidaynaysa laakiin ka kale muxuu samaynaya marka hore masaladu aaminaya inay saa tahay deetan uu baadhaya dabta kutubti markuu baadho aayad baa ka hor imanaysa may buu leey tani tay maaha waayo wixii aan aaminsanaa ee way ka hor imanaysaa tan waa inaan awilaaba waan awilaya waan leexinaya xadiis baa ka hor imanaya kana daciifaan ku xukumaya ama waan awilayaaba haye maalintu markuu arko walow daciifna ahaado walow mawduucna ahaadee xadiis inuun u dhadhow kaasuu buunbuuniya la boodaya odhanaya haa waa kan buqyadaydii iyo waxaan u socday ujeeddadaydii waa tan marka fahamku markuu dariiqii rasuulka sala allahu calay wasalam iyo kii saxaabada uu ka leexdo waa markaa markuu meel daran kaa tuurayo meel daran ayuu kaa tuurayaa mahwiyadba ayuu kugu ridayaa haawiyeynu kula doontana waaba laga yaaba marka fahamkaasi hadduu ku khatalo oo fahamkaagu ku qaldo waxaa kuu dhaami layd inaanad waxba fahminba diinteenna waxba ka garanine aad tahay un qof mutabico oo wixii loo sheego fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun taasaa ku dhaamin layd marka macnaheedu ma aha intii fahamka diinta aad fahmaysaa meel kaa tuurilaa waxba ha baran maaha waayo rasuulkaa wuxuu lahaa sala allahu alay wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waa la rabaa in ilaahay khayr kula doonay tilmaamaysaa diinta alleed fahantay in alle intaad ka fahansantayba laakiin muxuu uga jeedaa sheekhu wuxuu uga jeedaa markaad fahmayso adigu keligaa haysbixinine cid u daba fadhiiso oo cilmiga waxaad u yeelataa culimo u yeelo waxaa la idhaahdaa qofku hadduu cilmiga man dakhala alcilma waxdah kharaja waxdah qofka cilmiga keligii gala keligiibu xaggaa uga baxaa haddaad tiraa keligii baan isbaraya maktabad baan gelaya anaa akhriyaya cidnaba waxba weydiin maayo cidna waxba ka dhigan maayo keligaa baad ka baxaysa khatar badan baad gelaysaa waxaa laga yaaba masalo inay si kale kugu qalloocato dabeetana aad khatar badan ku dhacdo sidii ninkii la sheegay ee yidhi aniga waxaan baranaya cilmiga butuun ulkutub baan ka baranaya dabeetana suu akhriyayba wuxuu arkay alxabatu sawdaa dawaaun min kulli daa alxabatu sawdaa xabatu sawdada baasha la xabaasuudu waxay dawo u tahay cudur kasta dhibicdii xabba ayuunbaa show laba noqotay oo madbacadda khaldayoo ya- halkii ya-un bay noqotay alxabatu sawdaa maxay noqotay alxayatu sawdaa abeesada madoowe qulkaahi dawaa'u min kulli daa markaasuu abeese raadsaday tana waa waxoogaa iga daa ma madooba tu kale tanna iska daa tii ugu waabayda badnayd ee qulka ahayd ayuu dilu googoosta suu kariyey suu famaat markaase waxay idhaahdaan qatalathu nuqda dhibic baa dishay dhibic dhibic baa dishay dhibicdu say u dishay xabba bay ahayd maxaa ku soo kordhay dhibic keliya nuqda markaasay isu beddeshay xayatu sawda marka wuxuu uga jeedaa cilmiga waa inaad u yeelataa ee caalim waa inaad cid u daba fadhiisataa waayo rasuulka sala allahu calay wasalam ayaa xataa cilmiga sanad ku leh macallinkiis waayo waa jibriil sidaa awgeed isaguna wuxuu ahaa mucallimu saxaaba cilmigan waa la kala qaadanayaa keligaa inaad gasho maaha macnaheeduna maaha dee weligaa gacantaa lagu haynayaayo weligaa daadaha baa lagu odhanayaa waa inaad marka hore aad yeelataa cid ku bartaa kadibna gacanta lagu sii daaya soomidaan maqlo wastaadka gacanta loo sii daaya ya waa in gacanta lagu sii daaya marka dambe satajnii min simaari lcajsi jahla satajnii waxaad ka goosanaysaa min simaari midhaha alcajsi caajiska iyo waxqabad la'aanta iyo kardidarrada waxaad ka goosanaysaa midho la yidhaahdo jahla midhaha jahliga midhaha aqoondarrada jahli baa kaaga go'aya wa tasquru waxaad ku yaraanaysaa ama aad ku dulloobaysaa fi lcuyuuni indhaha idaa kabirta markaad weynaato wa tufqadu waa lagu waayi in jahilta haddaad jaahil noqoto wa anta baaqin adoo jira ayaa lagu waayi meelaad jaan iyo cidhib dhigtay wa tuujadu waa lagu heli in calimta haddaad cilmi yeelato walow fuqidta haddii xataa lagu waayo dhimato waad joogtaa maad dhimanin manaad tegin manaad libdhin wuxuu sheekhu leeyahay alcajis cajsiga waxaa laga dhaxlaa jahli cajsigu waa maxay cajsigu waxa weeye qofka oo itaal beela ama wahsada amaba karti beela oo waxba qabsan waaya waxa weeyaan qofka oo waxaan qabo iyo waxaan iska daa ay u wacnaato maxay waxaan iska daa baa ku fi- u fiican waatuu rasuulku lahaa sala allahu calayh wasalam allaahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من قلة الدين آه، من غ- وأعوذ بك آه، من غلبة الدين وقهر الرجال وحو ابن قيم ليهي أفر من لبعة واسكسه هرشيدة الهم والحزن هم قوام حي ووحي كهم يلعي آد كور ورتو كوين هذا ورور كمحوكو قيثينية مروقو marka wixii soo qabowey marka hore waa hami marka dambena muruguu keenaya markii wixii gaari weydo iyo alcajsu waalkasal kasalku waa bidaayat alcajsi waa wahsi marka hore muxuu dhalaa alcajsi inaad waxba qaban weydo marka hore waa wahsi marka dambena muxuu dhalayaa alcajis kadibna aljubnu iyo albukhl aljubnu waa fulaynimadii muxuu isna dhalayaa albukhlu bakhayltinimo muxuu bakhaylku wuxuu bixi waaye yajbun yakhaaf muxuu ka baqanaya alfaqr faqriguu ka baqanaya fahuwa jabaan waa laba walaalo ah aljubnu iyo albukhl siday walaalo u yihiin alkaram iyo ashajaaca waxaa kaloo rasuulku leeyahay min ghalabati dayn wa qahri rijaal in deyniga qaalib noqdo deyn iyo qaan badan laygu yeesho iyo in dadku i qahraan oo layga gorroonaado oo laymuquuniyaa ilaahayo waan kaa magangelaya markaase ibnu qayim waxau leeyahay labadaa muxuu rasuulku usoo qaatay qalabati dayn waa in lagaa xoog bato iyadoo lagaa xaq leeyahay qofka garta ee kugula deynku wuu kaa gar joogaa wuxuu kugu wuxuu ku weydiiyo iyo wuxuu ku yidhaahdo iyo su-aashuu ku weydiiyaba waad kurbanaysaa uun ila wuu kaa gar joogaa xoolahaygaa sida hadduu ku yidhaahdo marka wuxuu uhi waa khalabatun bixaq xaq buu kaaga xoog batay ta kalena waa maxay wa qahra rijaal waa khalabatu bikhayri xaq iyadoon xaq lagugu lahayn in lagu dulmo laga adkaado oo lagu muquniyo ilaahu labadaba iga ilaali buu leeyahy marka cadsigu wuxuu dhalayaa jahli siduu jahli u dhalaya wuxuu ka caajisayaa waxbaro wuxuu ka caajisayaa kallah oo tacliin doono wuxuu ka caajisayaa casharadaadii muraajacee wuxuu ka caajisayaa wax daalaco kutubta akhri wuxuu ka caajisayaa wax xafid qur-aanka xafid ee axaadiista xafid marka waa qimatu lcajs cajsigu muxuu dhalaa geedka cajsigu wuxuu dhalaa maxay ya jahli buu dhalaa oo maxaa lagu waraabiyaa waxaa lagu waraabiyaa sida uu leeyahay ee ibnu cuaymiin caleyh raxmatullah geedka cadsiga waxaa lagu waraabiyaa maau sawfa sawfaa lagu waraabiya biyuu leeya geedkani biyaha lagu waraabiya waa maxay sawfa berritaan insha allah akhriyi doonaa imtixaanku markuu soo dhawaadaan akhriyi doonaa sanadka soo socda insha allah saa wax u dhigto wayda eegi doontaan idinku waan diyaar garoobayaa ha ii kaadiya bisha soo socota bilowgeeda wax mar walba geedkan waxaa barbaaranaya waa maxay waa sawfa haddaad iminka ardayga dadaali waaya tirahdo maxaad u dadaali weyday wuxuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa weli jaanis baan haystaa waxbaa ii hadhay waa sawfa Ma- biyo kale ma laha oo geedkaasi ku baxo oo aan ahayn maxay sawfa marka waa in la iska ilaaliyaa watasquru fi lcuyuuni idaa kabirta qofka jaahilkaahi hadduu weynaado waxa ku dhacaya oona u cilmi lahayn laba arrimood inuu dadka indhahooda ku yaraado oo marka dee maxaafisha la joogo waxa weeyaan waina kabiira alqowmi laa cilma cindahu sagiirun ida اxtafat calayhi اlmaxaafilu qofka dadka ugu weyni marka lasoo eega la dhahda haye soo dhowow ummadda wuxu sheeg waa uu yaraanaya markaasaa laga yaaba inaanu waxba meesha ku haynin sidaa oga sheekhu wuxuu leeyahay iminkaad yar tahaye wax baro waa yaraantu waa jaanis alcilmu fi اsiqar kaannaqshi fi اlxajar waa in qofku wax bartaa waxa uu lahaa cumar ibnu khadaab ee tacallamu اlcilma qabla an tusawaduu intaad cilmiga waxa barataan intaydaan madax noqonaydaan weynaanaydaan reera yeelanaydaan mashquulin markaasuu imaam bukhaarina wuxuu raaciyey wa bacda an tusawaduu xataa xataa markaa weynaataan lafteeda ha ka hadhina way ku kala fiicantay mooyaane ha u joojinina oo ha ku cudurdaaranin carabkaa iga weynaade iyo iminka dee layma odhan karo hebel baa iminka afadxaa dhiganaya alifba iyo yaan la odhanine mana higaad ba akhri laa cilmiga saxaabaduba badankoodu odayaal bay ahaayeen markay bilaabayeen inay wax bartaan wa tasquru fi lcuyuuni idaa kabirta watufqadu in jahilta wa anta baaqin way soo aragnay qofka cilmiga qofka jaahilkaahi isagoo jira oo jooga ayaa la la'yey waayo wixii laga rabay baa laga la'yey qofkani adduunyada wuu yimi waxa ma soo kordhin wayakhruj dakhala min hada wa kharaja min hada marka qofku wuxuu noqonayaa uun qof jooga asee aan jirin maqana jooga waa qofkaan cilmiga aan lahayn ama aan wakhti ku bixinin qofkii cilmiga lahaana isaga oo maqan oo geeriyood oo dhintay ayuu weli joogaa waayo cilmigiisi baa qoran cajaladiisi waa la dhegaysanaya cilmigii laga dhexlay baa la hayaa haddii aanu waxba qorin xataa dadkuu cilmiga sii baray baa iyana qaar kale sii gaadhsiinaya fa huwa xayun bayna annaas wa in kaana ramiiman baaliya wuu nool yahay haba ahaado qof baaba'ay oo qabriga ciiddu cuntaye wuu nool yahay waa inagaa akhriyaynaa ima- ee, culimmadii islaamka waa inagaa akhriyaynaa saxaabadii waa inagaa maxaan ku dhahdaa dadkii waaweynaaye hore hadalkooda la hayo aad mooda inuu nala nool yahay maxaa nooleeyey cilmigaasaa nooleeyey markaasuu wuxuu tirtirsiya wiilkii wuxuu leeyay watadkuru qawlatii laka bacda xiinin watadkuru waxaad xasuusan qawlatii laka hadalkan ku leeyay bacda xiinin bacda mudda idaa xaqan bihaa yowman camilta haddii dhab ahaan aad maalin ku camal fasho walle waad xasuusan Ha. waad dhaxli mine waxa weeyaan dhaxalkeedaad heli midhaheedaad guran waa goorma waa markaad ku camal fasho waayo waxay soomaalidu tidhaahdaa wax wax ku siiya waad heshaa laakiin wax wax kuu sheega ma heshid waxa weeye qofku waa inuu guntaa nasaa'ixdu waa inay noqotaa shay ka qiimo badan maalka waayo maalka waa lagu siin markaasaad isticmaali dib baad waayeysaa laakiin wax sheegmadu waa dhaxalgal noloshaadoo dhan bay kula soconaysaa erey maalin lagu yidhi erey maalin lagu yidhaa laga yaabaa inaad weligaa meel ay maskaxda kaga dhacdo oo ay kugu soo noqnoqoto sidaa ogeed markaa dardaaranka waa in la dhuuxaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan buu qur'aanka aa ku aragteen isagoo le wasiya dardaaran isagoo ku sheegaya waayo kelmadda dardaaran maxay tilmaantaa ya waxay tilma qof sii socda adiga uun dan kaale laakiin isagoo aan hee adduun ka googosta wuxuu ku leeyahay kelmadayda maalin aan maanta ahayn baad u aayi waa goorma haddaad ku camal fasho inaguna saasaynu leenahay dardaaranada uu sheekhu sheegaayo iyo kuwa kitaabka ilaahayo sunnoo kaba horeeya qofku hadduu sameeyo oo ku camal falo wuu aayaa noloshiisa qiimana wuu ku yeelanaya magana wuu ku yeelanaya wa in ahmaltaha haddaad ihmaaliso ta iska daysood faraha ka qaado wa nabadta aad tuurto nusxa nasteexada aad tuurto oo aad xoortood iska tuurto iska fogayso wa milta aad u leexato ilaa xudaamin qashin iyo burbur qad jamacta aad urursatay fasawfa mar dambaad tacadu qaniini min nadamin murugo awgeed calayha ay calaa fawaatiha waayiddaa aad weyday ku dhaaftay wallay fartaa dhexda ka qaniini wamaa taq- wamaa tuqni nadaamatu murugaduna waxba tari mayso in nadimta haddaad murugooto goormaad murugoonaysaa idaa waa marka absarta aad aragto saxbaka facaagiiyo lodkaagiyo fii samaa'in cirka maraya qad irtafacu calayka kaa sarreeyey waqad safulta adna aad dhulka marayso adna boorhkaad cagaa ku qasaysaa iyana hawadaa sare maraya faraajichaa muraajacee dib ugu laabo arrintan mar walba ku noqnoqo wadac canka iska daa alhuwayna qunyarta iyo gaantifka iska daa famaa bilbud'i ayar tudriku ku gaarhi maysid maa dalabta waxaad rabta eh waxa uu leeyahay dardaarankaa labunbay noqon haddaad ku camal fashana maalinaan maanta ahayn baad u aayaysa adduunkana waad ugu aayi aakhirana waad ugu aayaysa haddaad iska ilowdo faraha ka qaado dheg u dhig weydo ood u leexata adduunyo yaroo laysu geegeeyo waa xudaam waa burbur waa qashin alla waxay ku taraysaa ma jirto allah nacay oo rasuulkaa nacay oo cidda ilaahay jecel yahay ilaahay kuma mashquuliyaba adduunyadu ilahay wuxuu uga ilaaliyaa addoonka uu jecel yahay sidaynu uga ilaalinno qofka buka biyaha qofka buka biyahaynu ka ilaalinana biyaha ka daaya oo ku xanuunsanaya ayaa ilaahay qofka jecelina uga ilaaliya marka haddaad adduunyo u leexato maalinaan maanta ahayn baad farta dhexda ka qaniini waa goorma waa marka loodkaagii dardaaranka saxda a qaatay ee ilaahay ku xidhmay ee dariiqa rasuulka maray sala allahu caleyh wasalam ay cirkaa maraan adiguna aad dhulka iyo xadiidka aad rafanayso adduunyaday ka dhacaysaa aakhirana iyada hadalkeeda baddaa adduunkay ka dhacaysaayo waa idinka arkay qofka nolosha ka dhacay ee tacliintii ka dhacay ee khayrkii iyo wanaaggii iyo saful awalka iyo cibaadada ka dhacay wuxuu noqonayaa markuu facisii arko oo cilmigooda iyo camalkooda iyo noloshay ku nool yihiin iyo qiimahay ummadda ku leeyihiin ayuu farta dhexda ka qaniinaya wallahi isku galaas baanu ahaan jirnay uuladii meel baanu ka wada bilownay ninkaas soo maaraysid haa markaasuu odhanayaa wehey ha iyo ahay baa ka dhacaysa maxaa keenay maalinta ilaah ku habboonayd maalinta la gudboonayd ayuunbuu yeeli waayey wixii la gudboonaa markaasuu maanta leeyahay tolow maalmihii tegey xataa waa ka ilaahay markaa wax la damcay xataa ka maanta farta dhexe ka qaniinaya inuunbuu dariiqa ku soo noqon laakiin qaar bay weli la macaanti waa adduunyadii waad arkaysaa waxaa laga yaabaa dadka iminka masjidka fadhiya intaasoo qof inay isku wada loodahaayeen oo iyaguna halkuu halkaa digriga ka fadhiyo ee uu cilmiga ka dhiganayo ee ilaahay ugu dhowaanayo isna uu buuh dabada ku maarata uu ku geejinayo oo kolma maxaan ku dhahdaa uu dib ugu sii siqayo oo meesha uu kuba sawirmayba siduu fadhiyey inuu gidaarkaba ku sawirmay ama maryay ku cuneen ama dhabarkii maarata iyo isku dhegeen isagii waa laga yaaba wax alla wuxuu adduunya aakhira midna baan waxba ka haynin markaasaa wuxuu sheekhu leeyahay markaad aragto lodkaagii aakhirana aakhirana hadalkeeda daa iyadoo waxba la yidhaahdaa yowm alxasra maxaa yowm alxasra loo yidhaahdaa yowm alxasra mid kastaa wuu murugaysan yihi qof kasta ahlaljanna iyo ahlanaar way sii kala murugo badan yihin ahlanaarka iyaga murugowdaa ahlujannusu wuu murugoonaya korun buu eegayaa wuxuu arkayaa labada darajay isu xigaa waxay isu jiraan xidigaha yar ee ad- samada ku libdha ee dirqiga lagu arko ayay isu jiraan sule ma rag baa halkaa degan talow ah, hadda isagoo jannadu ku jira laakiin wuxuu leeyahy talow haddaad maal dadaali layd kuwaasaad la mid noqon layd ka halkaasina qaar kaluu sii eegaya u leeyahay allah raggaasaa allelehe raggaasaa rag noqday isna qaar kaluu sii eegaya waa yowmulxasra ninba ninbuu maxaa la yidhi caano jiila canbe can dareer mid walbaaba midka kaleu sii eegaya markaa maalintaa haddii lagaa sarreeyana walow xataa aad khayr ku dhacdo oo ahlu jannaha tahay xalagaynaad tidhahdo wallahi inaan dadaali lahaa oon ka sii badin lahaa way ficnaan lahay markaasuu sheekhu wuxuu leeyahay haddii dadaad la socoto rakbi waxaad la socotaa rafiiq rafiiqaad la socotay baa kaa tegey ama yar joogso ama waxu leexo haddii lagaa tagood arto dadkii oo kaa horeeya sidaad ku gaadhaysa sidaad ku gaadhi socod weligay gaadhi maayo haddaan socodkooda ka gaabiyana hadalkooda baddaa ragbigaan wada soconnay maxaan ku gaadhi karaa kay ku socdaanaan ka badiyo markaasaan gaadhayaa aanan dhaafi karaana markaa wuxuu leeyahy wadacanka alhuweyna aayar aayarta iska daa dheeree dheeraynta la sheegaya waa maxay la kala dheeree orodna maaha waa orod kale oo aan kan caadiga caga ahayne waa orod xaqiiqiya cilmiga iyo camalka allow dhowaanta ayaa lagu tartamaya markaasuu wasiyada wuxuu leeyahay walaa takhtal bimaalik maalka ilaahay ku siiye intuu doonaba ha noqdee ha ku kibrin walha canhu iskaba ilow falaysa almaalu maalka xaqiiqigii maba aha ilaa maa calimta waxa taqaanuunbaa kuu maala waxa qalbiga kuugu jira cilmigaa ayaa kuu maalee iska ilow wixii kale walaysa lijaahilin fi nnaasi macna ama muqnin qofka jaahilka ahi dadka dhexdooda muqnin cid wax u taraysaa ma jirto cid aqoon u noqon kartaa oo intay masar soo qaadato cilmiga dhagaha ugu shubi kartaa haddaanu diyaar u ahayn ma jirto amaba laysa lahu macna qiimaba ma leh walow mulku lciraaqi lahu taata mulkiga ciraaq hadduu gacanta xataa ku dhigo macna alla macnahu ku fadhiyaa waayo cilmigii ka weynaa ayuu la'yi markaa sheekhu wuxuu leeyahay maal waxa la ydhaahdo oo xoolihiiya ha ku kibrin haddii xataa alla ku siiyo waayo maalka oo lagu kibraa waa kii gayaysiiyey qaaruun in adduunyada ilaahay uu ku gooyo dhulka u gooyo ayuu ilaahay gayaysiiye waayo maalkiisii buu ku kibray markaasuu yidhi muxuu yidhi markuu sheegaaye waxaan ku helay calaa cilmin cindi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindi ilahay baa isiiye ma odhan alxamdulillahna ma odhan wuxuu yidhi waxaan ku helay waa aragnimo iyo geesinimo iyo reer magaalnimo waxaan aqaanaa dariiqada ganacsiga mutakhasis baanahay waxa weeyaan waxaasuu akhriyey markaasuu kibreeyo dhoolatus baabuu sameeyey ummaddii buu ku walacsaday markaasuu soo mariyey xoolihiisii nooc walba uu soo hormariyey ilaa maangaabkii ay yidhaahdeen yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin madaxay lulaya wahbandhalad kaasiyo anaguna muxuu yidhi kaasiyo annaguna kala fogin ayay leeyihin markaasaa intii ahlu cilmigaa dadka qabanayaan leeyihi waryaarehe ilaahay ka yaaba qaala aladiina uutuu lcilma weylakum sawaabu ullaahi khayr waa shaqayskuma lahaa wax ka wanaagsan baa haysaan idinkaa buuxa qanaacadaa ka tegina alghinaa hina nafsi qalbigaa laga dhargaa xoolo lahaya waxba ma taraan haddaad qalbiga cayr ka tahay way ku akhriyeen khayrkii laakiin weli indhii bay taagayaanoo dadku waxay sii eegayaan mafaatixiisii bay awr dhan lagu sidaan ilaahay baa wax tusaya oo fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard iyagoo la arkaya isagii iyo xooli iyo midhbaba kama hadhin markaasay dib u soo noqonayaan oo leeyahy show annagaa buuxnay show ilaahay annagaabuna galladay show annagaa ka qiimo badnayn waayo waata halkaa xoolihii mariyeen show halkaasaanu mari layn haddaanu yeelan layn marka maalka oo lagu kibraa waa khatar kibirkuna waxa weeyaan badaru lxaqi wa qamtu nnaas xaqa marka laguu sheegood ka kibirtood qaadan weydaa waa kibir ummaddood quursataana waa kibir mana aha kibirku maryahoo la hagaajisto iyo kabahoo la hagaajisto iyo hugoo la hagaajisto waxaa kaloo sheekhu ku darayaa walha canhu iska ilow maalka iska ilow macnaheedu waa maxay yuu qalbigaaga ku weynaanine qalbiga ka saar gacantuna ha kuugu jiro laakiin yuu qalbiga ku jirin waayo dadkaa qaybsanoo qaar waxay yihiin qaar qalbiga ugu jira maalku gacantana ugu jiro waa ahludunya baa laydhaha qolana qalbigu ugu jiraa gacantana uguma jiro waa caayil mustakbir waa faqiir kibir yaqaano wuxuu iska dhigaa inuu wax leeyahay dadkana wuu khiyaamaa markaasuu iska dhigaa inuu wax haysto waayo qalbigaa addunyadu kaga jirtaa gacantana uguma jirto midna gacanta ugu jirtaayo qalbiga uguma jirto oo waa waxa weeyaan waa sidii saxaabadii ridwan ullahi calayhim aqniyada ahayd ee xoolaha bixinayey ee ummadda siinayey weeye qolana labada midna uguma jiree waanu ka saahiday iyana way ka saahiday waxa la idhahdaa isna adduunka uu nacay adduunkana isagu nacay way kala tegeen falaysa almaalu ilaa maa calimta maalka xaqiiqigii waa wixii aad taqaano ee aqoona ee qalbiga kugu jira ayaa maal la yidhaahdaa walaysa lijaahilin fi nnaasi macna wuxuu leey qofka jaahilkaahi macno alla macno uu ku fadhiya haba yaraatee ma jirto waxaa la weydiiyey axnaf ibnu qays nin aad u dulqaad badnaayoo caqli badnaa ayaa waxaa lagu yidhi adduunyada muggeedoo maala in lagu siiyo ood laakiin bilaa caqli iyo bilaa cilmi tahay ma jeclaan layd adduunyada lagu buuxiyo oo bilaa caqli iyo bilaa cilmi aad tahay suu yidhi maya oo waayo wuxuu yidhi caqli darrada iyo cilmi darradaan ka baqanayaa inaan tallaabo qaado tallaabo aan ku waayo maalkii oo dhan adduunyadii buuxiyo aan ku waayo oo igu soo hadho uun ee cilmi darradii caqli darradina igu soo hadho xoolihiaan haystayna aan anigu ku waayo gacantayda markaa mulkigu intuu doona ha noqdo ama ciraaq ha noqdo ama kasii ballaanaadee mulkiga xaqiiqigii waa inaad aqoon leedahay waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa taqaano waa inaad ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnaha aad wakhti ku bixisay ayaa la yidhaahdaa cilmiga xaqiiqiga ah sayandiqu canka cilmuka fii malaayin wayuktabu canka yowman in katabta halkaas inu insha allah ka qaadi ilahay subxaana wa tacala cilmigeenna naafica ka dhigo camalkeenna saalixa ka dhigo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بالنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مصومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما, تف ومه ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضدت وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت وحن كسو جرني أبيادي abi isxaaq alilbiri uu kula dardaarmaya wiilkiisa arrimo badan oo diiniya oo sharciya oo ilaahay u dhowaynaya oo noloshiisa waxtara inuu kala dardaarmayey wuxuu aad ugu naqnaqa dhabtu ku celceliyey cilmiga iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo heerka uu qofka gaadhsiinaayo weli wuxuu isu barbar wadaa cilmiga iyo maalka haddaad kala doorato cilmiga qaadato ee aad qaadato maalka halka uu ku dhigaayo wuxuu leey wamaa yuqniika wax ku tari maayo tashyiidu qurxinta la qurxiyo almabaani guryo la qurxiyaa waxba kuu tari maayaan idaa haddii nafsaka naftaada biljahli jahli aad qad hadamta ku dumiso oo jahligu soo horraysiiye idaa biljahli haddii aad jahli nafsaka naftaada qad hadamta haddaad naftiiba jaahilnimo ku baabi'iso guri la dhisaa oo la qurxiyaa waxba kuu tari maayo jacalta waxaad ka yeeshay almaala maalkii baad ka dhigtay fowqa alcilmi mid cilmiga ka sarreeya jahla min ajli jahlin jaahilnimaa kuu geysay arrinta lacamruka ilaaha cumriga kusiyaan ku dhaartaye filqadiyati qadiyadda noocaasa maa cadalta cadaalad kamaad samaynin cadaaladda waad gara martay wa baynahumaa labadooda waxa u dhaxeeya binasi alwaxyi sida waxyigu caddeeyey bawnun farqi weyn baa u dhexeeya farqi haa'ila ayaa u dhaxeeya labadooda sataclamu waad ogaan hu farqigaasaad garan doontaa idaa taaha qara'ta idaa qara'ta taaha suuratu taaha markaad akhrido ayaad garan farqiga u dhaxeeya lain rafaca hadduu qaado alghaniyu kii maalqabeenka ahaa liwaa'a maalin calal maal buu taagayo dhaqaale la'anta adiguna liwaa'a cilmika calanka aqoontaadaad qad rafacta ayaad qutumisa lain jalasa alghaniyu maalqabeynta hadduu ku fadhiisto cala alxashaaya hadduu ku fadhiisto furaashyo la cufay amaba la cabbeeyey oo dengiiga hadduu ku fadhiisto la'anta adiguna cala alkawaakibi xiddigaha korkoodaad qad jalasta ku fadhiisata wain rakiba hadduu fuulo aljiyaada fardo musawamaati la calaamadiyey fardo calaamadsan oo la shagaaray hadduu fuulo la'anta adiguna manaahija taqwa dariiqa alla kacabsigaad rakibta fuushay wa mahmaa mar kastuu iftada gaadho abkaara alghawaani abkaarta ee uhubka haddii uu helo wa mahmaa mar kastoo iftada uu gaadho oo uu dhaafo abkaara alghawaani alghawaani waa jamcu ghaaniya waa qofka dumara ee da'da yar ee quruxda badan hadduu abkaarteeda gaadho oo iyadaa uu galmoodo fa kam bikrin imise adna uguba oo min alxikami xikmadaad iftadadta adna gaadhaysa walaysa yaduruka ku dhibi maayo aliqhtaaru wax la'aantu shay ah waxba ku dhibi mayso waxba ku yeeli mayso idaa maa anta rabbaka qad carafta maadaas waa ziyaada idaa anta adigu haddaad rabbaka rabbigaa qad carafta aad barato si fiican haddaad ilaah u barato wax la'aanta waxba ku yeeli mayso famaadaa cindahu ilaahay agtiisa maxaa ah laka adiga uu ku hayaa min jamiili wanaaga waa weyneyn kam idaa waa goorta bifinaa'i daacatihi haddaad kambalka daacadiisa anakhta aad ku tu'iso haddaad kambalka daacada ilaahay aad ku du'iso neefkaaga ood fadhiisato maxaa ilaahay wanaag ku haya faqaabil kala hortag bilqabuuli aqbalitaan iyo oggolaansho linusxi qowli nasteexada hadalkayga aqbalaad ku qaabil fa in acradta canhu haddaad ka jeesato hadalka faqad khasirta waad khasaarto waa la hubaa wa in raacaytahu haddaad ilaaliso hadalkaa qowlan qowl ahaan haddaad u ilaaliso odhaahdeed wa ficlan ficil ahaan haddaad u ilaaliso oo wataajarta alilaaha ilaahayna aad kula ganacsato bihi dardaarankaa rabixta waad macaashaysaa buu leeyay abi isxaaq alalbiiri calayhi raxmat ullaah weli wiilkii wuxuu isu barbardhigayaa laba shay wuxuu doonayaa doorashadiisa inuu hago inuu toosiyaa buu rabaa wuxuu leeyahay cilmiga ogow aqoontaada dhis waayo aragnimadaada iyo qalbigaaga iyo aqoontaadu ha noqoto mid sarraysa jeebka ha dhisin iyo awoodda iyo khasnadda haddaad dhisto ood qalbiga ihmaaliso iyo caqligaaga ood aqoonta ku dadaali weydo khasaaraa taaganti qofku markuu dhaqaalaha ku fikiro ee uu ka doorbido cilmiga cilmigii uu dhabarka u jeediyo hamigiisa hamigiisa iyo fikirkiisa iyo awoodduu ilaahay geliyey iyo raganimadiisa hadduu xaggan u jiheeyo wax kasta hadduu helo dhaqaalo ah waxa weeyaan khasaaru taagan yahi horena waynu soo marray qayb ka mid ah wuxuu khasaare u taagan yahay way ka hadhaysaa halkanay kaaga hadhaysaa qofki isagoon dhimaninba ayaa adduunyadu ka wareegaysa markaasaa waxaa u tashanaya warasadii baa u tashanaysa haddamamuu dhimanba iyagaa la wareegaya cilmigii laakiin waa dhaxalgal ilaa ilahay baad la hortegaysa cilmiga cidima qaadato oo tuug iyo mid dhaca midnaba u dhici maayo laakiin dhaqaalahaad halkaa dhigto wax walba waad uga baqanaysa markaa wuxuu iminka isu barbardhigayaa bal xoolaha xaggee la geliyaa inta badan dhismayaal baa la geliyaa kuwii hore yaalay kuwii hore u dhisay ayuu burburinayaa qaar kaleu gelinayaa dhisme midba midkii kalea ka qurux badnaado wamaa yugniika ayuu leeyay wax alla waxay kuu taraysaa ma jirto tashyiidu almabaani inaad qurxiso guryo iyo dhismayaal shayada wa qasrin mashiid waa kii ilaahay qur-aanka lahaa qasri la qurxiyey asalka shiidan waxa weeyaan waa waxaan la mariyo istambar iyo rinji iyo wixii la nooca ayaa la yidhahdaa shaada yeshiidu marka wuxuu leeyahy dhismayaal la qurxiyey waxba kuu tari mayso adduunyada aqoon kuu noqon mayso marka laysla soo baxo ee la damcan walbaba aqoontiisa inuu jeediyo laodhan maxaa taqaanaa odhan maysa intaasoo fooq baan aqaanaa ma odhanaysid aqoon baa lagaa rabaa cilmi noqon maayo marka ilaahay la hor tagana maxaad baratay oo diinta ilaahay maxaad ka fahantay ma odhan kartid intaasoo dhisme iyo intaasoo bildhing ayaan ilaahay oo fahmay ma soconayso haddaanan dee ilaahay dartii loo bixin marka idaa biljahli nafsaka qad hadamta naftaadii haddaad jahli ku burburiso oo nafti baaba'do fooq meel laga taagay iyo gidaar la sharaxay waxalla wuxuu kuu tarayaa habeeraata ma jirto macnaheedu waxa weeye adduunyada faraha ka qaad oo marnaba waxba ha ku darsanin xaaraan iyo xalaal midnaba maaha wuxuu u jeedaa nafta ka bilow iyada dhis aqoon iyo iimaan iyo akhlaaq ku dhis markay iyadu dhisanto wixii kale heshaa waa uun nuur waa uun dheeraad waa wanaag laakiin iyadoo xadiidka taaganoo baaba'ah oo aan iimaankeeduna saxnayn cilmigeeduna meel gaadhsiisnayn akhlaaq aan lahayn waxaad ururiseed howlgeliseed ku dadaashaa laa yuqniika wax alla wuxuu ku tarayaa ma jirto marka qowlka saxdii waxa weeyaan inuu qofku noqdo qof wasada maxay yidhahdeen qolooyinka ahlu cilmiga ahaa markay la hadlayeen ninkii la odhan jiray qaaruun wاbtagi fii ma aataaka allahu addaar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waxa ilaahay ku soo geliye xoola ah aakhire ku iibso inta ilaahay adduunyo kaaga qorayna ha ilaabine iska wado markaa waxaa la rabaa inuu wasad noqdo laakiin naftu hadday jeesato oo ay dunyau ku jeesato ilaahay raganimadu siiyey kartiduu geliyey fikirkii maskaxdii wixiiba hadduu aggan u jeediyo oo diinta ilaahay iyo cilmigii iyo cibaadadii waxba u soo reebi waayo kaa weye ka khasaaray kaw ilmaha kala hadlayna waa taa maalku waa iska saanawi waa shay iska dhammaystira waa kamaaliyaad waana loo baahanaya marka in awoodda nafta la saaro oo iyada la hagaajiyo calayka biاnnafsi fastakmil fadaa'ilaha fa anta biاnnafsi laa biruuxi insaanu laa biljismi insaanu wuxuu lahaa ninkaa kale naftaada iyo ruuxdaada ogsoonow oo ilaaliyo hagaaji waayo adigu jidhka insaan kuma tihide naftaada insaan iyo ibni aadam ku tahy nafta iyo ruuxda ayaad ku tahay markay ruuxdu kaa baxdo maxaa la ydhaha hebel hebel lama idhaahdo waa meyd baa la odhanaya magacii xataa uu kaa guuraya markaa ta la doonaya in la ilaaliyaa waa nafta iyo ruuxda maxay taqaanaa ilaahay maxay la hortegaysaa qalbigan maxaa buuxiyey ma maxabada ilaahay ma ilaahay kaxishoodkii ma ja- maxaan ku dhahdaa weynaynta ilaahay weynaynta rasuulka sala allahu calay wasalam ka amar qaadasho waa in qalbiga la eegaa haddii jidhka un la eego goormuu cunaya goormuu maydhanaya maxaa loo xidhayaa dhakhtar goormaa loo geynaya waa jidhkiin waxaasoo dhani laakiin ruuxda ayaa ka muhiimsan jacalta almaala fawqa alcilmi jahla beyd baynu ka tagnay sida la sheegaayo sayandiqu canka cilmuka fii malaa'in wayuktabu canka yowma in katamta sayandiqu waxa kaa hadli canka adiga cilmuka cilmigaaga ayaa kaa hadlaya fii malaa'in golo marka laysu yimaado ee golo laysugu yimaado cilmigaaga afayan kuu noqon wayuktabu canka ay wayuktabu calayka cantaasi waa calaa wayuktabu calayka waa lagugu qori in katamta haddaad qariso yowman maalin haddaad cilmigii qariso waa lagugu qorayaa waa dembi iyo jariimad iyo wax kuu qoran weeye marka cilmigu inuu afayan kuu noqonayo waa laa shaka marka lays haleelo haddii la doodayo iyo haddii wax laisdhacsiinayo iyo haddii wax laysu sharxayo cilmigaagaad la soo golo imanaysa marka cilmigu wuxuu kuu noqonayaa ziinad iyo qurux marka laysu dhiibe la yidhahdo qof walowba mikrofoonka lagu soo wareejiyo amaba lagudhaha arrintaa ka tali wixii aqoon aad u lahayd baad keenaysaa isagaa kaa wakiila sayandiqu canka cilmuka fii malaa'in cilmigaagaa kuu hadlaya laakiin maxaa dhacaya khatar kalena wuu leeyahayoo cilmigii haddaad qariso oo ummadda ilaahay aad kala baqaysho oo dadkii u baahna aad siin weydo juhaashii aad jahliga ka saari weydo aad cilmigii dadka deeqsi ugu noqon weydo waa lagugu qorayaa dembi ahaanbaa dushaada lagu qorayaa sayuktabu canka waxay noqonaysaa sayuktabu calayka wa yuktabu calayka korkaagaa lagu qorayaa dembi baa loo xisaabinaya aayadaha qur-aankana waa aragteen ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi اlkitaab ulaa'ika yalcanuhum اllah wayalcanuhum allaacinuun nacdal buu kororhsanaya oo qofka ku bakhayla cilmigii maxaad kaga bakhayliba baridda la barayo kusii badanayaaba baridda la barayo ayuu kusii badanaya sidaa ogeed markaa wuxuu qofku ula bakhaylaaba meesha ma yaalo rasuulkeenna kariimkiina wuxuu laha sala allahu alayh waaalih wasalam man katama cilman man katama cilman aljamahu اllahu bilijaami min naarin yowma alqiyaama qofka cilmi qariya ilaahay baray ee dadka gaadhsiin waaya waxaa lagu xakameeyaa lagu qawlalaa qawlal naara qawlalka afka loo geliyo baalladan maaratay waxa la rarto qawlalka afka loo geliya lagu kaxeeyo oo naaroo sidaa u halcanaya ayaa afka loo gelinaya inagii hore u soo aragnay marka la cadaabayo ee qof la ciqaabayo ciqaabtu halkee ugu soo horraysa xubintii dembiga lahayd bay ciqaabta ugu horraysa halkee baa gabtay inay diinta sheegto oo ay xaqa sheegto waa afkii afkii baa laga bilaabaya isagaa la qawlalaya marka qofku waa inuu cilmiga barto waa inuu barana intuu garanayo waa inuu gaadhsiiya wuxuu ku leeyahay abi isxaaq wiilkii yaraa laba arrimood oo ilaahay kala durkiyey uu kala fadli yeelay ayaad adigu qallibtay waad kala rogtay wuxuu idhi maalkii iyo dhaqaalihii iyo xoolihii baad cilmigii ka sarraysiisay oo cilmigii baad hoosaysiisay maal iyo dhaqaalana waad kor yeeshay qadiyadaana maxaa kugu kalifay aqoon la'aan saamaad yeesheene cilmiga iyo wanaaggu leeyey ayaanad garanayn sidaa awgeed maalkunbaa kuu muuqday iyo dhalalaalkiisa iyo quruxdiisa dabeetana maalkii baad qadimte qadiyadaa iyo xukunkaana cadaalad kamaad samayninoo umaad garsoorin gartaadaasi way qalloocdaa waxaad ku qalloocisay cilmigii waxaanad u janjeersatay xaggii maalka waxa uu leeyahay waxa u dhexeeya farqi weyn maxaad garan doontaa goormaad garan doontaa farqiga markaad suuratu daha akhrido maalka inuu sarraysiiyey cilmigana hoosaysiiyey laba shay baa lagu garan karaa mar afkuu ka sheegayaa marka afkuu ka sheegayaayo wuxuu odhan karaa waar waa lagu daalaa cilmiga oo muddun baad sii jeedaysaaye halkanay ka dhowdahay iska shaqo tag siifi yar baa la qortaa sharkad heblaayaa loo tagaa halkaasaad dabeetana shaqo ka helaysaa maxaa waxaad soo wareegaysaa dariiq dheer maxaaba kuu soo arkay kitaab iyo kitaabkana kitaab kaleu kuu dhiibayaa anaa ku hadhowna barefid baad geli doontaa cilmigana qoortaad kaga soo wareysa markaad cilmi yeelato waxba lagu dhigtaa internetkaaba laga dhigtaa ha islurine halkanin waa laga yaba inu afka ka idhaa ta afka waxa ka sii daran waxa la idhahdo lisaanulxaal qaabkaad u dhaqantaa waa af iyo hadal ka khatarsanka afka laga idhaa haddaan maanta o dhan idin wacdiyo idhaahdo cilmigu waa shay qaaliya waa wax waxaan loo dhiga lahaynin weligeed yaa lee soo arki maysaan wax ku dhow asay aanan shaqaba ku darsanin oon halkaa maro oon arrin kale u tafaxayto afkuna waxbuu idi yidhi ficilkiina wax kaluu idi yidhi keebaa qofku qaadanaya wuxuu qaadanaya qofku wuxuu yeelo maantao dhan hadduu qadiyad kuu sharxo kudhaa dariiqani waa toobiye meeshaad doonaysa waa lagu gaadhaa waxa wey wax badan ka faa'iidaysaa isna uu dariiq kala dhufto waxaa odhanaysaa wallahi kaasunbuu wax ku ogiyey ficilka lisaanulxaal waxaa dhici karta wiilkani inuu ficil ahaan xagga maalka ugu janjeersaday walow afkaba uu leeyahay cilmigaa qiimo badan markaana wuu janjeedhaa muxuu ku janjeedhaa lisaanulxaal marka kalena maxaa janjeedhaa lisaanulmaqaal labaduna way isla imanayaan bal waxa sii daran lisaanulxaalka lacamruka fi lqadiyati maa cadalta lacamruka cumriga ma lagu dhaaran karaa ilaahay subxaana wa tacaala isagu maadaama uu abuuray makhluuqa oo dhan cid walba waa ku dhaarta nebiyulahi moxamed buu ku dhaaranayaa lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun cumrigaagan ku dhaartaye waxay weli ay dhex dabaalanayaan sakradoodii iyo wareerkoodii bay dhex dabaalanayaan ilaahay habeenkuu ku dhaartaayo subaxuu ku dhaartaayo tiinkuu ku dhaartaayo saytuunkuu ku dhaartaayo ilah waxa woodi kara wax walba ku dhaarto laakiin innaga ilaahay iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa mooye wax kala laguma dhaaran karo markaa muxuu sheekhu leeyahy lacamruka inta badanna way isticmaalaan axaadiis rasuulkeenna kariimkaana qaarkood walow wax ku yar jiraan oo la duro xagga sanadkooda waa lagu arkaa lacamruk marka culimmadu markay macnaynaya waxay ku macneeyaan laladii acmaraka laladii acmaraka ilaahay cumriga ku siiyaan ku dhaartaye marka isagiiba lagu dhaaran maaye allah lagu dhaaranaya qolana way soo gaabeen waxay dhahdaan la mucamiraka ilaahay cumriga ku siiyaan ku dhaartaye fi lqadiyati qadiyadda maa cadalta cadaalad kamaad samayn haddaad cadaalad ka samayn layd cilmigaad qadimi layd maalkana waa dembaysiin layd wa baynahumaa waxa u dhaxeeya binasi lwaxyi waxyigu siduu caddeeye nas waa wax la caddeeyo bawnun farqi weyn baa udhexeeya sataclamuhu waxaad ogaan farqigaa idaa taaha qara'ta haddaad suuratu daaha akhrido farqigaa waad ogaanaysaa waa halkee suuratu daah oo dhan maahee ilaahay wuxuu aayad baa ku jirta uu leeyahay waqul rabbi zidnii cilmaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam codsiga la yidhi samee ee la yidhi ilaahay ii kordhidhe muxuu noqde waa cilmioo keliya waxaad tidhaha nebi allow ilaahay waxaad tidhaha ii kordhi cilmi wax kalaba lama odhan marka hadduu maalku qiimo badanya maxaa la odhan la waxaad tidhahdaa ilaahayow maal ii kordhi lama odhanin marka taasaa waxay tahay xukun cad oo ilaahay riday oo cilmigu ka qiimo badan yahay maalka markaasaa wuxuu isbarbardhigaya muqhrayaadka indhasarcaadka laga yaabo qofka dhaqaalaha li inuu kula hormaro deetna qofkii aan cilmi badan iyo caqli badan iyo iimaan lahayni uu saa eegu yidha wallaahi walee kaasi anaguna kale ayaan badnin inuu idhaahdo way dhici karta ama uu farta dhexda ka qaniino ama u yidha tolo maxaa adiga xaggee lagaa haystaa waa dhici kartaa inuu idhaahdo deetna wuxuu ku leeyihi adaaba buuxa waxba kaa maqnaa adaa ka horeeya waxba indhasarcaadkan iyo walacwalacdan ha ku lumin markaasuu wuxuu isbarbardhigayaa laba laba laba wuxuu idhi ninkan qaniga ah ee xoolaha ku hawlgalay ee ilaahay wax u dhiibay qani ilaahay garanayo cilmi leh oo aqoon leh maaha kaasi waa ka dadka ugu qiimaha badan laakiin waa mid xoola u dhaqaaqayo alla ka go'ayo diin ilaahay shaqo ku lahaynoo w- juhdigiisii iyo awooddiisii iyo raganimo- raganimadiisii geliyey dhaqaale haddii kaasi uu calan dhaqaale taago kuna waxaasaan anigu hayaa intuu wax dhiso ama uu dhaqaale ku tuso adna maxaa taagaysaa la'anta liwaa cilmika qad rafactaa na waxana allay baray ayaad leedahay haddaba keebaa horreeya keennee sitaa waa inaad tidhaahdaa hadduu ku fadhiisto furshaan iyo kuraasi iyo waxyaalo la habeeyey oo la cabbeeyey oo quusayo qofku markuu saa u fadhiisto adiguna isagu dhulkaabu fadhiistay waxoogay ha hagaajiye la'anta cala alkawaakib xidigahaad fadhidaa buu yidhi adigu adigu xidigaha dagaarbaad dul fadhidaa sidaa awgeed markaa shaqaba iskuma lihdin isagu boodhkaa fadhiyo adiguna halkaa fadhi hadduu fulo fardo xilligaa fardaha musawamaat waa kuwa la calaamadiyeyo ama qoobabka ha u calaamadsadaan ama wejigu ha u calaamadsanaado waa ay calaamadsan yihiinoo shagaar bay leeyihin ama min asawmi baa laga keenayo fardo foofa oo dhulkaa u daaq taga labada waa lagu macneeyaa fardo foofana ee quruxna ilaahay siiye hadduu fuulo oo kuwaa ku xaragoodo adiguna la'anta manaahija taqwa rakibta adna waxaabad fuushay dariiqii alla kacabsiga keeneesita isagu faras buu fuushan yahay adna dariiqii alleh ee dariiqii alla kacabsiga ayaa saaran tahay wamahma iftada abkaar alkhawaani haddii uu gaadho alkhawaani alkhaaniya waa qofka dumara ee ilaahay quruxda siiye ayaa la yidhahdaa alkhaaniya maxaa khaaniya loogu bixiyey liannaha istakhnad min aziina waxyaalaha laysku qurxiyo ayay ka maarantay quruxda ilaahay siiye bay kaga maarantay inay isqurxisaba halka ay laga yaabo qofka kale inuu xoogay dadkiisa soo gaarsiiyo oo isagu maxaan ku dhaha wa xidhxidho iyadu way ka maarantay hadduu kuwaa gaadho oo uu qaar intuu doono uu la aqalgalo adiguna fakam bikrin min alxikam iftadadta adiguna imse xigmadood iyo imse cilmi ayaad u dhaadhacday waxbaha waan qaltaagin arrimahan ee waxa weeyaan taada ayaa dhaxalgala inta qadiyadaee cilmiga uguba in lagaaga horraynin eed adigu gaadhay eed ummadda u soo bandhigtay halkaa eeg halkanuu ha eegin markaa wuxuu isbarbardhigayaa afartaa arrimood waana ta maantayna haysata waxaa laga yaabaa wiilkii dhallinyarada ahaa isagoo wax iska baranaya oo dhinacna iskuulkiisa ka tegaya masjidkiisii wax ka baranaya arrimihiisi isku toosan yihin ayuunbuu arkaya wiil la ayniya intuu halkaa yurub laga soo celiyey sanka ka marmaraya oo mar maxaan ku dhaa kolba dhan u dhaafaya oo dhaqaalaha iyo waxa ka daadanaya smoodee kaalay adigu show laf cad baa toobin ku haysa shacbo kuma haysid ninkani halkan uu ka soo darsaday ee markiiba soo darsaday maxaa kuu waayey horta miyuu kaa ragnimo badan yahay maya dee adigu halkan ka boodoo liibiya ka boodo deetana hee shul ama shul ama bahasha u dhaadhac ama hee ama iyo xaasku ha ku cuno